Guddoomiyaha Golaha Deegaanka ahna duqa degmada ah Godoba Jiiraan Cabdiqaadir Cabdisalaan Jaamac iyo wafduusa hogaamiyaya iyo weli ku guda jiraan safaryo ka marayan dhammaan deegaanada hoos kooyayan degmada iyo weliba kormeeryo kaseedana degmada wargaduude ee degmada Godoba Jiiraan ujeedka safarkiyaha iyo sidii lankuur galo lahaya baahiyaha iyo xaalado ku jira deegaanada tuulooyinka iyo degmooyinka hoos kooyinga degmada iyo weliba gudoomiyaha kuwehliyaayaya gudoomiye ku-xigeenka waxaana ku mid ah xildhibaanada gudoomiyaha maxkamadda taliska saldhigga dhexe isquduwaha caafimaadka agaasima waaxeeyada iyo xubno ku mid ee ururada bulshada bilaanta ugureyntii weliba goobta ku hadalay koo ku mid ee odayaalka deegaanka iyo weliba use ku warbiyey baahida ku jarta deegaanka meeliya marayta meesha la yidhaahdo wargaduud waxay ka mid tahay deegaamada godob jiraan hoos yimaada meesha ugu weyn oo ugu bobulationka badan oo ugu dadka badan weeye markii loo fiiriyo tuulooyinka hoos yimaada degmada godob jiraan runtii waa magaalo aad iyo aad u baaxad weyn arinta biyaha oo runtii aad iyo aad looga hadlayna annagu waa ka warqabnaa dhulka xaaladiisu waa dareensannahay bobulationka ku nool inaan barkada biyahooda aysan baahidooda dabooli karin barkadii hadda inay biyola'aan yihiin ceelkiina uu hagaagi waayey xaaladiisa waa ka warhaynaa waxaan ka warhaynaa ceelka arrintiisa meesha ay madhay iyo arrintaa guddoomiyaha iyo xildhibaanada sare baa arrintaas hawsheeda ku jiray ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ceelka hawshiisa inay ilaahay inuu khayr nooga dhigo ay noo hagaagto baahidan biyaha maadaaba xilli abaara hadda uu foodaynu diraacaynu ku soo hayso xaaladdu ay adag tahay laakiin muhiimaddu waxa weeye dadka reer wargaduud runtii waxaa la rabaa in laysku tashado oo wixii hadda ina ka maqan oo bannaanka inoo ka imaanayo oo ilaahay uu inoo soo siyaadiya waa meesheeda dadka tuulooyinka jooga iyo guddiyadooda waxaa la rabaa inay waxqabad dhaba inay la yimaadaan xagga amniga in xil layska saaro ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta in xil layska saaro waxqabsi in lala yimaado gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada godoba jiiranga cabdiqaadir cabdisalaanga jaamac iyo warbaahinta la hadaliyo weliba uuse sheegay iyo warkuuqa wada doonana baahiyaadka ku jara godoba jiiranga in isku xir lagu sameeyey degmadii iyo degsimooyinka hoostaga sidaa uu xildhibaan axmed u sheegay isku tashigu dee warguduud loo tilmaamayo lafdhabar buu u yahay sida hadda adeegyada ugu muhiimsana maanta ka dhisani markhaantiga looga yahay leerarka magaalada dhexdeeda hadda ka shadan iskutashi baa lagu sameeyey masaajidka quruxda badana halkaa laga dhiso weyn iskutashi baa lagu sameeyey dugsiga qur-aanka iskutashi baa lagu sameeyey m c h-ka oo xarunta labaadee markii xarunta degmada laga soo tago maanta xarunta caafimaadee ugu weyn degmada oo dhan ay warguduud tahay iskutashi baa lagu sameeyey laydiin tilmaamayo laakiin aa ka sii jijibaadhaan dad isku xiran noqotaan tafaraaruqa iska yaraysaan dad isku duuban ahaataan degmadiina aad wixii mar walba aad waxa weeye uga baahataan si nidaamsan oo qurux badan usoo gudbisataan marka iskuduubnidaas baa laydinka rabaa idinkana nidaamkaasaa laydinka rabaa iyo wada shaqayntaas guddoomiyaha iyo guddiga iyo guud ahaan dadka deegaankana waxaan kula dardaarmayaa dadku markii ay wax qabsadaan bay waxay dhihi karaan waxana lala qabto taas waxa weeye mar walba jijibaara haddii aan la idmo